Wasaaradda Deegaanka iyo Dalxiiska Jubbaland ayaa magaalada Kismaayo ku qabatay tababar ku saabsan la socodka deegaanka iyo hoggaansanaanta falcelineed ee ilaalinta deegaanka waxaana tababarkan kasoo qayb galay shaqaalaha wasaaradda iyo shaqaalaha wasaaradaha ay shaqo wadaaga yihiin wasaaradda deegaanka iyo dalxiiska Jubbaland Sundus Maxamed Cabdikariin xiriiriyaha mashruucan ayaa ka hadashay qorshaha mashruucan iyo ahmiyadda uu deegaanka u leeyahay deegaanka iyo dowladnimada in laisu duwo projectigan hirgelintiisa waxaa iska kaashanaya dowladda federaalk soomaaliya hay-adda u n d b iyo actifka ugu weyn ee laga leeyahay maxaa la maanta isu imaanshahan wuxuu yahay inaan isu dhiirigelino isu tababarno deegaanka iyo dowladnimadu xiriirka ay leeyihiin ilaalinta deegaankeenana muhiim waxay u tahay dowladnimadu qeyb ka mid ah weeye sidoo kale waxaa ujeedka labaad oo aan ka leenahay maanta wuxuu yahay in la helo maamul ilaaliya si beri natural resourceskeena isbedelka cimilada agaasimaha guud ee wasaaradda deegaanka iyo dalxiiska Jubbaland Maxamuud Cabdi Axmed oo si rasmi ah u daafuray tababarkan ayaa ka hadlay ahmiyadda uu u leeyahay aqoon kororsigani wasaaradda deegaanka isbeddelka cimilada ee dalxiiska ee jubbaland maanta waxay qabanaysaa tababar oo socon doona laba maalin laba maalin tababarkaas oo tababaradii hore aan qaban jirna ka mid ah oona sii socon doono tababarka maanta wuxuu quseeyaa horumarinta een, deegaanada biyaha iyo khataraha ka dhalan karo iyo isbedelada cimilada tababarkaas oo aan u qabanayno toban sargaal oo ka kala imaadeen qeybaha kala duwan ee wasaaradaha tababarkan oo oo yeelan doono insha allah hadduu ilaahay yiraahdo sida aan u ilaalin lahayn u maareyn lahayn khataraha ka dhan dhinaca biyaha